warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah dowladda oo shacabka u dirtay baaq ka dhan ah ebola maamulka isbitaalka krio ee e a c c ku wareergeliyey dhul horey loo dhacay iyo jenaraalkii geeriyooday ee farxan qaroo leh oo meelo muhiima loogu magac dari doono kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa labada bisha tobanaad ee oktoobar sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadan warka idinkugu hayno kuwa iyo kuwa kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa soo saartay baaqa ay u jeedinaysa dadweynaha oo ah inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqooda gaar ahaana kuwa ku nool xadka gobolka galbeedka uu la wadaago uganda agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka wadanka batrick omoth ayaa arrintan bayaan ku sheegay waxa uu shacabka kula teliyey inay xadka markaasi gudbaan keliya haddii lagama maarmaan ay tahay wuxuu hoosta ka hariiqay in cid kastoo ka gudbaysa waa xuduudaha wadanka laga soo galo laga doonayo inay aad u taxadirto ay fuliso talooyinka iyo tilmaamaha howlwadeennada caafimaadka waxa uu hoosta ka hariiqay in cid kastoo markaasi ka gudbayso dabcan ay looga baahan yahay inay raacaan tilmaamaha howlwadeennada caafimaadka omooth ayaa intaasi ku daray in kadib markii labaatankii bishii hore cudurka ebola uu ka dilaacay dalka uganda in dowladda kenya ay xoojisay howlaha kormeerka iyo baaritaanada lagu sameynayo dadka wadanka soo gelayo si looga hortago in cudurka uu markaasi dhankani kasoo usoo gudbo agaasimaha ayaa carabka ku adkeeyey in qofka laga shakiyey oo markaasi lagu baaray isbitaalka kakameega in laga waayay cudurka ebola sidaa owgeedna aynan jirin sabab ay kenyaanka walaac u muujiyaan guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuq ee e a c c ayaa sheegay in maamulka isbitaalka crio hosbital uu si markaasi iskiisa guddigu ugu soo wareejiyey dhul dowladeed oo horey loo dhacay dhulkan ayuu qiimihiisu dhan yahay ama gaarayaa shan milyan oo shilin e a c c ayaa laga soo xigtay in dhulkan si sharci darro ah lagula wareegay labaatan iyo saddexdii bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo afartii waxaa xilligaas dhulkan qaatay nin magaciisa lagu sheegay john oo isbitaalka keliyo ka iibiyey sanadii labada kun toban iyo toddobadii guddiga e a c c ayaa hoosta ka hariiqay in dor kipot ruto iyo charles kagata ay markaasi la-aanta guddiga ismaamulka naakuru kusoo wareejiyeen sabarloogada dhulka naakuru kadib markii ay ogaadeen in horey dowladda looga boobay isbitaalka krio waxa uu markaasi ku yaala kabaneet oo ka tirsan ismaamulka baringo siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
dowladda galmudug ama markaasi maamulka galmudug ayaa waxa uu ku guuleystay in markaasi dib ah loo furo ama dib markaasi dabcan ay u soo celiyaan kontaroolka ee magaalada gaalkacyo ee maamulkaasi sida markaasi laga soo xiganayo warbaahinada soomaaliya oo markaasi dabcan qoraya warkan saakay dib aan ugu soo noqon doonaa qodobkaasi iyo faahfaahintiisa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiin ka hadlay kulan aas qoran loogu sameynayo taliyihii booliiska gobolka banaadir sarreeye guute farxaan maxamuud aadan qarowle alla naxariistiisa jannaha ka waraabiye wasiirka ayaa sheegay in dhiiga farxaan iyo askartii la dhimatayba uu noqon doono kii ugu dambeeyey ee daata wasiir fiqi ayaa waxa uu sheegay in jenaraal farxaan meelo waaweyn ah loogu magacdari doono dhiiga taliya farxaan iyo askartii kale ee daadanayana wuxuu noqon doonaa buu yidhi kii dalkan lagu xoreyn lahaa wasiirka ayaa dhanka kale baaq u jeediyey warbaahinada soomaaliya
kooxaha khawaarijtu dee waxay caadaysteen inay ummadda soomaaliyeed laayaan aysan qofna u turin ilmaha yarkaa hooyada aabbaha shiikha odayga waxaana socda dagaal looga sifaynaya dalka arrinta farxaan taliyaha farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoraynayey kooxaha khawaarijta dalka loogu xoraynayay bal iska daaya waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda soomaaliyeed u qabta kooxahaas waayo daday jecel yihiin taliyaalay jecel yihiin iyo wiilal la jecel yahay ayay faragashadeen oo dileen iyo odayaasha hiiraan ku dhintay ooday cilmi guura uu ka mid yahay dhammaantood ehelada iyo kulliya waa u tacsiyanayna waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala dhiigga taliya farxaan iyo ciidanka kale ee qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed ee daadanaya inuu noqon doono kii dalka lagu sifayn lahaa waana yahay waana loo guntaday fariintii madaxweynuhuna maanta way ahayd sidaas waxaan leennahay ummadda soomaaliyeed ha u soo wada jeestaan in kooxihii waa dabacsan yihiin qaraxyo iyo miino iyo tabar ka dhigteen iyo qof isqarxinaya meeshii u dambaysayna marayaan waxaan leennahay waa da- la dabartiri waa la daba tiri doonaa insha allahu tacaala halgankanu waa siduu u bilowday dhiiggaanna waxaa lagu sifayn doonaa farxaanna meelo waaweyn baa lagu magacdari doonaa taliyaha haddii ilaahay yidhaahdo si gaarana waxaan rajaynaynaa ilaah idankiis in ummadda soomaaliyeed oo dhan ay u wada guntato qofba maalin bay ay- ayay rabaan inay gaadaan laakiin hadda halgan xooggan oo wada socda oo shacabkii iyo dowladdii ayaa socday iyo adduunkii in markaan lagu soo een, gebagabeeyo arrintan saxaafaddana waxaan ka codsanaynaa halganka inay qayb ka noqdaan brobagandada oo kooxaha argagixisada iyo maaragtay niyad jebinta dadka halgamayana inay ka waantoobaan waayo waa og tihiin shalay waxaa dhintay saaxiibkin ayay qarxiyeen idinkuna sidaasoo kale in kale oo tiro badanna way qarxiyeen waxaa weeye kooxahaas hadalkooda faafinta hadalkooda wuxuu qayb ka yahay in la dhiirogeliyo waxay samaynayaan waxaa rabnaa saxaafaddu inay waajib gaara iska saarto furant culimmadii dagaalkii waa ku jiraan odayaashii waa ku jiraan ciidankii waa ku jiraa shacabkii waa ku jiraa laakiin saxaafadda waxaa rabnaa dhexdhexaad baan nahay dhexdhexaad lagama noqon karo dagaalka kooxaha argixisada dhexdhexaad lagama noqon karo marka inaysan warin wax kastoo mooralka kooxda argagixisada kor u qaadaya inaysan warin meel baa ciidan ka baxeen heblaayaa xagga ka baxday hebel baa xagga tegey waxaasoo dhan waxaa weeye waxay qayb ka tahay een, oo ay soo gelaysaa in argagixisadu ay ku dhiiradaan aad iyo aad baan u mahadsantahay dhanka kale taliyaha booliiska soomaaliya xasan maxamed xijaar ah ayaa shalay waxa uu sheegay in laga bilaabay shalay oo la aasay jenaraalka xarunta taliska haramacad loogu magac dari doono ama loogu yeeri doono wixii shalay ka dambeeyey xarunta ciidamada ee jenaraal farxaan qaroole maanta oo taariikhdu tahay kowdii oktoobar laba kun iyo labaatan iyo labo eh, sida media laga wada maqlay ama madaxdu wada sheegtay ama eh, s- eh, cid walibaan soomaaliya og tahay waxaanu halka isugu nimi inaanu wadacno shahiid ah eh, saaxiibkay shakhsiga ugu dhow buu ahaa anigii ugu dhow Eh, geesi buu ahaa wuxuu ahaa shumac soo baxayey oo dhallinyarada da'diisa ahi u ahaa fiyooro soo socda wuxuu modal u ahaa laba milyan oo dhallinyaro oo xamar joogta ayaa farxaan oo kale waxaa maskaxdeeda ku soo dhacay markii hay iskuulaadka imtixaanaadka dhammaadeen oo toddobiyo labaatan kun oo arday ay imtixaan gelayeen uu amni ku soo dhammeeyey oo isaga kor u qaadayeen waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliiska soomaaliyeed inaan la hadlo waxaan rabaa qof kasta oo s- booliiska soomaaliyeeda darajo kasta iyo fadhi kastuu ka tirsan yahay inuu noqdo farxaan oo kale waxaan ra- ugu magacdaray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey amaaan ku dhawaaqayaa xarunta xarunta haramcad ee jenaraal farxaan magacaasay qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaasha daraaday ugu dambaysa aan halka wada joognay wuxuu tusayey ciidanka dhintay uu u sameeyey kaarta u sameeyey uu yidhi hebel hebel hebel hebel hebel hebel magaciisii isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegtay labadoodii aan ku daray aabay tilmaanta ilaahay ha u naxariisto shaksi ciidankiisaa jeclaa oo ciidankiisii ilaa shalayto sarkaalkana waxaa lagu gartaa ciidanku xukumaa laga gartaa midna waxaa leedaha ilaahuna ilaah baana dhaafiyey midna ciidankii si aanu maaraynaanu garan weyne ciidankiisaa jeclaa madaxdiisaa jeclayd shacabkiisaa jeclaa magaalada xamar ah laga jeclaa ilaahay ha u naxariisto maamulka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ah ayaa ku guuleystay in dib loo furo kontaroolada magaalada gaalkacyo kuwaasoo maalmihii u dambeeyey u xirnaa ciidan beeleeda tabashooyin qabay gudoomiyaha gobolka mudug axmed bukhaari ayaa dadaal dheer u galay sidii markaasi looga qaadi lahaa ama loo furi lahaa ama dib markaasi loogu furi lahaa kontaroolada sidoo kalena dowlad goboleedka galmudug ay u xalin lahaayeen waxyaabaha sababay in maleeshiyaad kasoo jeeday beelo kamid ah beelaha galmudug ay xirtaan kontaroolada intii ay xirnaayeen kontaroolada magaalada gaalkacyo ayaa waxaay keentay caqabad ka dhalatay xirnaashaha taasi oo in markaasi taasi oo ah in gebi ahaanba ay hakad galeen isku socodkii iyo dhaqdhaaqyadii ganacsi ay iskaga kala gudbi jiray gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed ee dalka wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle ayaa dhankiisa sheegay in wadahadallo muddo u socday madaxda galmudug iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ay kasoo jeedaan maleeshiyaadka xirtay kontaroolada ay sababeen in markaasi laga qaado dhowr jeer ayaa sidaan oo kale waxaa maleeshiya beleed ay sheegeen inay xaquuqah uga maqan tahay maamulka galmudug ay xirteen kontaroolada laga soo galo magaalada gaalkacyo wallow mararka dambe ama markii dambe dib loo furay ciidamada ammaanka ee dalka indunuusiya ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan boqol labaatan iyo saddex eerahdee boqol labaatan iyo sagaal qof ay dhinteen halka dhowr kalena ay dhaawacmeen tani ayaa timid kadib qalalaaso isbuurasha isku bedashay oo dhacay xili ay socotay mid ka mid ah ciyaaraha kubadda cagta dhacdadan ayaa laga soo tabiyey bariga gobolka java booliiska indunuusiya ayaa bayaan ku sheegay in taageerayaasha kooxda arema f c ay gudaha usoo galeen garoon ku yaalay magaalada bari ee mlanga kadib markii ay markaasi xalay kooxdaasi laga badiyey loogana badiyey saddex ilaa labo wararka ayaa intaasi ku daraya in booliiska ay halkaasi ku tuureen sunta dadka ka ilmaysiisa rabshada ayaa waxaa lagu dilay laba sarkaal oo booliis ah isbuurashada ayaa ka dhalatay in boqolaal taageerayaal ah ay isku dayaan inay albaabka ka baxaan si aynan sunta la adeegsaday u saameyn madaxa booliiska bariga gobolka java ayaa sheegay in soddon iyo afar qof ay isla goobta ku dhinteen inta kalena isbitaalka halka dhaawac uu yahay boqol iyo siddeetan qof